dhakhaatiirta iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa waxa ay bulshada somalilan ku baraarujiyeen muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay la socoto in xanuunka kansarku uu muddooyinkii ugu dambeeyey uu kordhayo islamarkaana uu yahay xanuun haddii hore bulshadu ay isaga baadho ay suuragal tahay qaybo badan oo kansarka ka mid a in laga hortago ama la xakameeyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa isdultaagay sida ay lama huraan u tahay in bulshadu ay garaad ahaan kobocdo islamarkaana fahamto qiimaha caafimaadkuu leeyahay islamarkaana ay kooban tahay sida uu sheegay wacyiga bulshada ee la xidhiidha fahamka xanuunkaasi inaynu xusayno maalintii kansarka islamarkaana aynu uga faa'iidaysanayno wacyigelin inaynu u jeedino dadkeenna in badan wacyigelintii halkan dhakhaatiirtii iga horreysay baa ka hadashay waxa ugu weynayd in aynu dumarkeenna iyo raggeennaba ku dhiirigelinno bal inay sogaadaan gaar ahaan dumarku inay ay ogaadaan inay mar si regular ah u tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo eegaya naasahooga bal in la baadho waayo haddii hore loo ogaado wax ka qabashadu way fududahay laakiin qayb badan oo kansarka naasaha ka mida waxaaba la ogaadaaba marka uu fido ee uu mataasta si meel kaloo ku xanuunaysa ayaaba lagu ogaanayaaba marka in hore loo ogaadaa waa lagama maarmaan oo screening waxa la yidhahdo la sameeyaa sidaasi lamida waxaa muhiime in ay dhakhtarrada dumarku dumarku la xidhiidhaan si loo sameeyo bal in laga eego infectionkaa isaguna kansarka keene uu ka mid yahay human babiloma virusku marka taasi waa marka aynu dadka ku dhiirigelinayno inay ku xidhnaadaan dhakhaatiirta oo aynu leenahay waxaa jira xanuun la yidhaahdo kansar marka hore laga hortegi karo haddii uu kugu yimaadana xilliyada hore wax laga qaban karee dhakhaatiirta ku xidhnaad oo screening sameeyo hala is eego rag iyo dumarba dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor xergeeye waxa uu farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay isbeddel ku samayso hab nololeedkeeda gaar ahaana bulshada qaybaheeda kala duwani sida ay u nool yihiin cuntooyinka ay isticmaalayaan inaynu ku dhiirigelino dadkeennu in ay noloshooda wax ka beddelaan oo waxyaalihii aynu sheegaynay miisaanka la dhimo socodka la badiyo exerciseka la badiyo cuntada la hagaajiyo oo khudradda la badsado aad baan uga mahad celinayaa khudraddii halkan lasoo dhigay oo la yidhaahdo waa cuntada faa'iidada leh ee ka hor tagta kansarka
mas-uuliyiinta cusbitaalka guud ee hargeysa xubno ka mid a dhakhaatiirta oo ka hadlay xuska maalinta la dagaalanka xanuunka kansarka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xanuunkaasi waxyaabaha keena aad bay u badayay waxaa jira waxyaaba iska simbala oo dadku ay iska dheelsadaan waxaa ka mid a cuntada aan dheeli tirnayn markaa markaan leena cuntada aan dheeli tirnayn markaa dadkeena soomaaliyeed markaa dib ugu noqotay qof cuntadiisu dheeli tiran tahay waa iska yiri waayo waxaa laga yaabaa qofkaasi subaxiina cuntuu cunaa duhurkiina cunto gooniyu cunaa habeenkiina cuntuu cunaa waxaa laga yaabaa muddo inaanay isbedelin cuntadaas intuu caqliyaystay waxaa laga yaabaa inuu saddex xaboo laxooxa ama afar xaboo laxooxa subxi waxaa laga yaabaa intuu caqliyaystay inuu qadada bariis iyo baasto ay u badantay iyo waxoogaa hilib inay raacaan cashadana xilkoobaa loo badayay balka sida loo badayay dabeeto waxaa laga yaabaa cuntadaas soo noqnoqonaysa ee aan dheeli tirnayn ayaa noqonaysaba factorka koowaad ee sababaya xanuunka la yidhaha kansarka factorka labaad ee dadkeenu aanay aada aanay ugu baraarugsanayn waxa weeye stress stresska laftigiisu negative stressku aad buu sababaa marka waa labada ugu yar wax badan oo kalaa soo raacayo sigaarkiibaa ka mida miisaankiibaa ka mida xanuunadii kale faafayay infectionskiibaa ka mida daawooyinkiibaa ka mida cuntooyinkii qasacadaysnaabaa ka mida iyo wax fara badan oo environmentga ama dabeecadda ku xidhanna way jira xuska loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka kansarka ee lagu qabtay cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa ku soo beegantay wakhti markii ugu horreysay laga furay cusbitaalka guud ee hargeysa xarun lagu baadho islamarkaana lagu daweynayo kansarka khadar maxamed cakule v o a hargeysa